walayta litamani walacalla litaraji lacalladu taraji bay faa'iidaysaa mararka barhkood bay lacalladu ku timaadaa tamani iyada laftarkeegu lacalloo tamaniya maad aragtay tamanigu waxaan dhacaynin sow maaha ee mustaxiilkaa fircoon baa adeegsaday waayo fircoon nin luqada yaqaan buu ahaa moogtahay nin luqawiya buu ahaa ilaa qaabku inooga soo xikaayada kolkaad eegto lacalla isagu tamani buu adeegsaday fircoon yaa haamaanu bni lii sarxan lacallii lacallii aطalicu ilaa ilaahi lacalli lacalli abluqu lasbaab mise lacalli aطalicu ilaa ilaahi muusa lacallii aطalicu ilaa ilaahi muusa lacallii waxaan rajaynayaa aطalicu ilaa ilaahi muusa bal xaggan cirka hadda guri dhaar inoogu dhis buu yidhi muusahan ilaahu sheegayaama soo arkaya waan rajaynayaa miyuu rajaynayay inuu guri cirka gaadho dhiso m muna mustaxiil ba ahayn waa mustaxiil ma raje kagamaba jirinba taa laakiin tamani halkuu laytani ka odhan lahaa tamani ka keeni lahaa ayuu lacalle ka adeegsaday waa ujeeddo balaaqadu ay caddaysay baa halkaa ku jirta ujeeddo balaaqadu ay caddaysay ayaa halkaa afka wuxuu ka ilaashanayey laytadan mustaxiilka tusisa oo ninkan wuxuu doonayuu dadka u tusinayay dadkanuu guumaystee ma og tahay dadkanuu guumaysto caqligoogu ku ciyaarayay hadduu laytani odhan lahaa laytadan ayaa ku tusin lahayd waxaan inuu mustaxiil yahay kolkaasuu is yidhi dadka waxaan mustaxiilba ha uga dhigine waxaad rajaynaysa inaad berri gaadhi doonto berri ina inuu gaadhayo ayuu dadka uga dhigoo lacalla ah lacalla waa waxaad rajaynaysaida ma ogtahay waxaani waa mustaxiil laytadii lagu adeegsanayey buu ogaan uga leexday lacallabuu u leexday dadka caqligoogu ku ciyaarayay wuxuuna u tusinayey awood inuu leeyahay uu ku gaadhayo haddee wuu og yahay in waxaani mustaxiil yahay la soco wa tawaquc tawaqucu waa waxa la filanayo ma ogtahay waa waxa la filanayo tawaquc waxaad filanaysid lacalla almaxbuuba qaadimun waxaan filanayaa ninkaan jeclaa inuu berri soo galayo lacalla almaxbuuba qaadimun halkaa maxaa inaga dhammaaday iniya aniya soo maaha akhawaatu ina soo maaha haddaba halkanna ina waa akhawaatuhaa baa la yidhaahdaaye maxaa anna waa akhawaatuhaa loo odhan waayey innada ayaa umulbaaba waxay inta kale la dheer tahay wax inta kale aan loo bannaynin miyaad garanaysaa waxaa innada khabarkeega ayaa laam la geliyaa haddii la doono innada khabarkeega maxaynu nidhi ar innada khabarkeega see loo galaa walcasri ina alinsaana la fii khusrin iminka ina alinsaana innadaasi waa tii soo mahayn alinsaanna waa ismigii mee khabarkii saw jaariya majruur maaha fii khusrina jaariya majruurkii khabarka dhacay laam baynu iska gelinay maxaynu nidhi la fii khusrin khabarka inna ayaa laam la geliyaa marka loo baahdo ina rabbahum bihim yowmaidin la khabiirun iminka la khabiirun muna khabaru inna ahayn ya waa khabaru inna labi laamkaasi xagguu ka yimid wuxuu u gaar yahay innada shanta kale mamnuuc buu ka yahay ma garanaysid ninkii faajirka ahaa ee la odhan jiray xajaaj binu yuusuf athaqafi maalinkuu aqriyey anna rabbahum bihim yowmaidin anna intuu ugu dhawaaqay ninkaasi qur'aanka qaabku u yaqaanay baa laga yaabay wuxuu ahaa qaari buu ahaa dee ilaahay qur'aanka nooca iyo man iyo hibadu u siiye aad la yaabaysid sow qur'aanka sow xadiidkii ma garanaysin waxaa jira nin qur'aanka aqriyaya haddana qur'aanku uu lacnadayo ya haddaad daalim tahay ka warran alaa lacnatullaahi cala adaalimiin wuu islacnadayaaba isagii baa daalimiin ma ogtahay wuu aqriyayaana alaa lacnatullaahi cala adaalimiin tunbu hayaa isna wuu ku jira daalimkii weeyaan kolka eeg qur'aankan wuu ilaahay baray ninkan maalin maalmaha ka mida ayuu habeen habeenada ka miduu aqriyey anna rabbahum bihim kolkuu anna yidhi ayuu is yidhi ma dib baad ugu noqoni may weligaa lagu odhan maayo khaladu khalad buu galay iska dha markuu dhexda marayo ayuu ogaaday la khabiir inuu laamka khabiirkaasi inuu laam watay laamkanina yuu u gaar ahaa inna isna muxuu yidhi anna haddii uu la khabiir yidhaha khalad buu luqada ka galaya oo anna oo khabarkeygii laam uu keenay bay noqonaysaa markaasuu halkii dee qur'aanka uu ka saxan lahaa oo ina rabbahum ka odhan lahaa ayuu laamka ka jari buuis yidhi yaadan luqada khalad ka galine kolkaasuu anna rabbahum bihim yowmaydin khabiir yidhi yowmaydin khabiir waa khaladkan u galay ma arkaysa laakiin khaladkan kale u galay isagu luqadii buu eegay oo wuxuu is yidhi annadu khabarkeegu laa ma qaato isna anuu u dhawaaqee ma arkaysa waad haysataa kolkaa innadu waxay la dheer tahay kalaamka qaybta kale soo maynaan fahmin oo khabarkeegaa loo ogol yahay maxay inna fii daalika la aayatan amaa lacibratan la aayatan iyo lacibratan laam kolkaa laamkaasi laamka khabarka aynu ku sheegaynaa saddex meelood buu galaa saddex meelood buu laamkaasi galaa khabarka wuu galaa khabarka wuu galaa waa markuu khabarku xagga dambe maro soo khabarka ma galo ina rabbahum bihim yowmaydin lakhabiir oo kale ismigana wuu galaa laakiin ismigu shardi waa inuu xagga dambe maro oo khabarku xagga hore soo maro ismigu waa inuu xaggee maro baan nidhi xagga dambu khabarku xagga hore ka soo maro in ina fii daalika lacibratan oo kale innada ismigeegii muynu lacibratan ahayn khabarkiina mun jaariya majruurkan fii daalika ahayn ismigii muuna khabarka xagga dambe ka marin kolka lacibrat ismigu mar kastuu xaggaa dambe maro laamka khabar waad iska gelinaysaa labaad iga haysataa sow maaha mar saddexaad baa jiroo damiirulfasliga huwaah oo ismigiiyo khabarka dhexdooda dhaca damiirulfasligu ismigiiyo khabarka dhexdooda dhaca damiirkaana laamka waa la geliyaa ina haadaa lahwa alqasas alxaq ina haadaa haadaa waa ismigiiya ma arkaysaa lahuwa alqasas alqasasuna waa khabarkiisa maaha huwana waa damiirulfasli haddaba laamkii ina ayaa iminka damiirka huwaa ku jira kolkaa laamka ina ka daba dhacaa amaa ismiguu galaa amaa khabarkuu galaa amaa damiirulfasliguu galaa awamaa fahimtum ayuha shabaab bal hadda halkaa aynu kaga baxnay intaa wa amaa danantu wa akhawaatuhaa qaybtii saddexaad ee danantu wa akhawaatuhaa ayaynu gelaynaa sooma ahayn wa amaa danantu wa akhawaatuhaa danniya akhawaadkeed miyaa fa innahaa iyadu tansibu lmubtada'a waalkhabara mubtadiya khabarka bisay u gelaysaa labadaba way wada nasbinaysaa nasbahaasi maxalkuu noqon karaa taqdiirtuu noqon karaa lafdiguu noqon karaa iminka zaydun qaa'imun sow maaha danantu zaydan qaa'iman danantu zaydan zaydan qaa'iman waa khabarkii mubtadiye ma arkaysaa iminka laba mafcuulin bihi baa loo yaqaanaa laakiin eeg waxay kaga duwan tahay kaanadii iyo mataqaanaa kaana faacil may qaadan jirtay kaaniya akhawaadkeed faacil may qaadan jireen faacil ma qaadan jirina ismi iyo khabarun sow maaha laakiin danantudan iyo qaabkani faacil bay qaadanayaan markay faacilka qaataan ayaa faacilka kadib mubtadihiiyo khabarkiioo mansuub ah oo laba mafcuulin bihi loo yaqaano mafcuululawal iyo mafcuulhaani baa la kala odhanayaa ayay xagga dambe ku keeni danna muxammedun caliyan jaalisan danna muxammedun muxamed wuxuu u maleeyey caliyan cali jaalisan inuu fadhiyo saw danna maaha ficilku faacilkuna me saw muxammedun maaha mafcuulu awalkuna danna muxammedun caliyan jaalisanna caliyun jaalisun bay iska ahayd caliyun jaalisun kolkaa danantu caliyan jaalisan haddaan idhaha danantu caliyan jaalisan mee faacilku waa taada afcaashan markaad faacilka sheegto ayaad mubtadihii iyo khabarkii oo mansuuba xagga dambe ugu tegaysaa armiyayna basiid ahayn fa inahaa tansibu lmubtada'a waalkhabar calaa annahumaa inay labadoodu yihiin mafcuulaani lahaa laba mafcuulay iyadu leedahay waa laba mafcuulay ma arkaysaa markaa alaa anahaa calaa annahumaa labadan mubtadihiiyo khabarkiihi mafcuulaani laba mafcuul oo lahaa danna u ahaaday inay yihiin imisay ka kooban yihiin bal joogaya afcaashani xalay maxaynu nidhi sagaal saw ma ahayn malaa sheekhu toban buu sheegayaa baanu iska ogeynba mid baynu diidi doonaa masaasaanu horay usoo nidhi wahiya iyadu danantu weeyaan waxasibtu weeyaan wakhiltu weeyaan wazacamtu weeyaan wara'aytu weeyaan wacalimtu weeyaan wawajadtu weeyaan watakhadtu weeyaan wajacaltu weeyaan wasamictu weeyaan imisaa idiin qoran bal tiriya arrimisaa qoran ragow toban saw maaha tobankaas samictuda ugu dambaysuun baan diidanahay samictudaasi mubtadiya khabar dusha kama gasho halkaa un baan sheekha ku diidnay inta samictu ka horraysa sagaalkaa ka horreeyaa saxa wahya danantu wuu meleeyey xasibtu wuu meleeyey wakhiltu wuu danantu waan meleeyey xasibtu waan meleeyey khiltu waan meleeyey zacamtu waan meleeyey afar saw maaha afartaa hore waa maxay macna ahaan marka la macnaynayo waa wada male weeyaan danna waa male xasiba waa male khil khaala waa male zacama waa male afarta horeba waa maxay macna ahaan male intan dambe ra'aytu wuu ogaaday wuu arkay hamoodin hadda ra'aytu wuu ogaaday ra'aytu waan ogaaday baan doonaya ra'aytu waan ogaaday calimtu waan ogaaday wajadtu waan ogaaday saddexdanina waa maxay wuu ogaaday weeyaan oo ra'aadu waa saddex macno ra'aa wuu riyooday waa la yidhaahdaa wuu riyooday ra'aa wuu arkayna waa la yidhaahdaa ra'aa wuu ogaadayna waa la yidhaahdaa ta mubtadihii iyo khabarka dusha ka gashaa waa tee haddaba waa wuu ogaaday ta'a weeyaan laakiin ra'aa wuu riyooday hadday tahay waa gaar ra'aa wuu arkay oo tii basiriyada ahayd hadday tahayna waa gaar ra'aa wuu ogaaday halkan uu ka arkay maaha waxaasuu ogaaday weeyaan markuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi markuu leeyahay ra'aadaasi ma ninka arka ayaad moodaysaa haddaad gurigaaga guriga ka dambeeyo xuma aad ku og tahay in lagu sameeyo oodan laakiin indhaha saarin radiyi maayo weli indhaha ma saarin maad odhan sow maadan ogaanin dee ra'aadaasi ma wuu arkay baad moodaysaa wuu ogaaday weeye man ra'aa ninka ogaada minkumkiiyo muslimiinta ka tirsan ya munkaran wax munkar ah falyugayirhu biyadihi gacanta ha ula tago waa hadduu yahay daa sulda nin awood leh hadduu yahay man ra'aa minkum munkaran man manta maad garanaysaa ku yar iyo ku weyn bay ku dhacaysaa nin iyo naagna way ku dhacaysaa firdi iyo koox iyo jamaacadna way ku dhacaysaa man man unbaa carabiga man waad garanaysaa ra'aa ogaada minkum kii oo muslimiinta ka tirsan haddii kaafirka uu meel khamre lagu cabaya arkay isagaaba kaafire muxuu muxuu samayn ya hamasaxaa la odhanaya man ra'aa minkum munkaran munkarka ma garanaysaa sagiiriya kabiiraba munkar waa la yidhaahdaa dembiga kiisa yar iyo kiisa weynba waa munkar ka weynuun maaha munkarku iska ilaali man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi waaba amar marka gacanta ula tag fain lam yastaic haddaadan awood u lahayn gacanta inaad ula tegtid fa bilisaanihi kan maad awoodi kari waayeysaa carabka fain lam yastatic hadduu awoodi waayo fa biqalbihi qalbiga ka nac qalbiga ka nac wadalika adcafu liimaan wa fii riwaayati walaysa waraa'a dalika xabatu qardal min iimaan kolka waxa weye waa khatar waayo walaysa waraa'a dalika xabatu qardal min iimaan dee a'immadu way isku khilaafsan yihiin o waad ogtahay a'immadu shaaficiyada iyo maalikiyada iyo khilaaf dheer baa ugu sugan masaladan sheekha nin xumahaasi hadduu kabiiro yahay ama uu sagiiro noqdo ood ka warran qalbiga ka nici weydid waxay yidhahdeen shaaficiyadu rida alkufri kufrun wa rida almacsiyati macsiya xadiidkaasi riwaayadaa dambe ma taageeraysa shaaficiyada kolkaa waxay yidhahdeen shay kufriya haddaad raalli ka noqoto kaafir baa tahay shay kufriya haddaad raalli ka noqoto kaafir baa tahay bay yidhahdeen waayo kufrigiiba bad raalli ka tahee wa rida almacsiyati macsiya haddaad shay macsiya a raalli ka noqotona caasi baa tahay kaafirmatiida caasi baa tahay waxaan filayaa maalikiyadoo kale waxay odhanayaan rida alkufri kufrun wa rida almacsiyati kufrun xadiidkanay kolkaa iyagu deliishanaya walaysa waraa'a dalika xabatu khardan min iimaan haddaad xataa macsiya raalli ka noqoto kaafir baa tahay bay leeyihiin waa khatare ma arkaysaa marley kolkaa waxa weeyaan horta anu marley waxaan xoojinayaa rida alkufri kufrun wa rida almacsiyati macsiyatun rida almacsiyati kufrun taa ay qaateen waan ka soo hor jeedaa kolkaa rida almacsiyati macsiya un waa in la yidhah waayo macsiyada haddaad raalli ka noqoto caasi un baad noqonaysaa iyagu laakiin waxay qaateen kufri bay qaateen xadiidkanana daliilu ah kolkaa iyaga daliilka ay haystaane la soco walaysa waraa'a dalika xabatu khardal min iimaan walaysa waraa'a dalika xabatu khardal min iimaan ra'aytu waa uu ogaa waan ogaaday wa calimtu waan ogaaday wa wajadtu waan ogaaday wajado ogaanshaa malaha weligaaba maadan arag ilaahay baa qur'aanka ku yidhi innaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu inahu awaab ina anagu wajadnaahu waxaanu ku ogaanay ayuub saabiran mid sabraya ayaanu ku ogaanay nicma wanaagsanayay alcabdu addoonku inahu awaab waa mid tawbakeen badane ka waran innaa wajadnaahu mee mafcuulu awalkii horta faacilkii wajadnaa sawnaada maaha mee mafcuulu awalkii innaa wajadnaahu sawhaada maaha saabiran mee mafcuulu haanigii innaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu inahu awaab wajada wuu ogaaday waa la yidhahdaa wajada wuu helayna waa la yidhaahdaa labada waa markii facalo laga bineeyo shalay maxaan sheeg xalay maxaan sheegnay wejida u jeclaaday wejudana u gaajooday kolkaa wejuda u gaajooday kolkaan idin leeyahay macno yar baan idiin soo qabtay waa dareenka baadiniga oo dhan xataa cadhadoo kale waa lagu idlaaqaa wejuda cadhada waa lagu idlaaqaayo gaajada waa lagu idlaaqaayo isbedelka o dhan baa wejuda lagu idlaaqaa waa dareenkii baadiniga ahaa ma iga haysaa intaa watakhadtu waan yeesho wajacaltu waan yeeshay labadanina waa maxay waa yeelashee ma arkaysaa ittakhada iyo jacala waa yeelasho jacala yeelid gooyaan kolka waxaa jirta jacaladu macaani kalay ku soo aroortaaye iska ilaali iminka tani waa tii yeelid ahay ittakhadtu waan yeesho wajacaltu waan yeeshay samictu waan maqlaydaa waan diidnay iyada taquulu waxaad odhani danantu zaydan qaa'iman zayd waxaan u maleeyey inuu taagan yahay wa ra'aytu camran shaakhisan camar waxaan ku ogaaday haa inuu muuqdo iyo wamaa ashbaha daalika waxaa wax shabaha insha allah caawa halkaa hainoogu joogo wabilahi towfiiq baabu nacti nactiga baabkiisii ayaynu halkan ka bilaabaynaa marfuucaaddii toddobada ahayd lix baynu soo dhigannay iminkana tawaabicdii oo kii toddobaada ayuu doonayaa inuu bilaabo tawaabicdaasi afar bay ka kooban tahay nactiga iyo cadafka iyo tawkiidka iyo beddelka afartiibuu mid kaste baab gaara u dhigay bal nactiga aynu ogaano wax nooca uu noqonayo iyo qaabka uu sheekhu usoo sharxayo haddaynu nacti nidhaa iyo sifa haddaynu nidhaa waa isku mid uun nacti iyo sifa waa isku mid naxwo ahaan waxaa loo yaqaanaa shayga tilmaan ahaan loo yidhaahdo nactiga waxay tusaale ahaan jaaءa caliyun alghaniyu jaaءa caliyun cali baa yimid caligii alghaniyu haniga ahaa kelmaddaa alghaniyu ah ayaa nacti loo yaqaanaa kolkaa nactigani waa ismi marley waxa ka horeeya ismi kale ismiga xagga hore yaalla mancuut baa la yidhaha mancuut ismigan dambana nacti baa la yidhaha innagu nactigaynu ka ka hadlayna haddaba mancuut iyo nacti ka hore maxaa la yidhaahdaa ka dambana nacti waxaa kaloo u dhigma cibaarada mawsuuf iyo sifa ayaa la kala yidhaha mawsuuf mawsuufku waa kee waa ismiga hore sifaduna waa nactiga kolkaan jaaa caliyun alkariimu idhaahdo ereygaa kariimihi waa nacti ama waa sifo waa isku mid soo maaha labadaa magac jaaa caliyun alkariimu calina waa mancuud ama mawsuuf soo saa maaha mancuudka hore hadduu doono faacilkii buu noqoni hadduu doono naybu faacilkii buu noqoni hadduu doono mubtadihii buu noqoni hadduu doono wuxuu doonuu noqonaya bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay ismigiisa ayaan ku bilaaban allaha arraxmaani naxariistiisu ay caamka tahay ereyga arraxmaanihi waa sifo ama waa nacti allaahida ka horraysaana waa mawsuufkii raxmadda qaadanayey mawsuuf ama mancuud alraxiimi waa sifo labaad oo laba sif iyo saddex sif iyo toban sifaba waad arki kartaa armiyaad fahanteen baabu nacti bal haddaba aynu u soo noqonno kitaabku qaabku u sharxayo annactu nactigu taabicun wuxuu raacaa lilmancuuti mancuudka mancuudku waa maxay baynu nidhi waa ismiga xagga hore yaal sow maaha nactiguna waa maxay waa ismigan dambe haddaba ismigan dambe wuxuu taabicu yahay uu raacaa mar kaste mancuudka cibaaradaa taabicuna waxaynu ka dareennay ama aynu ka fahannay inuuna nactigu xagga hore maraynuuna mancuudkiisa ka hor maraynin mar kasta isagu waa taabico xagga dambe unbuu joogaayo uu raacaa uun ma odhan kartid nactigiibaa xagga hore maray mancuudkiina xagga dambe u maray taasi wax dhacaya maaha intaa ma fahantay midda kale waa taabic oo icraabka ayuu taabic ku yahay saddexdiisa qaybood hadduu ismiga hore mancuudka ihi uu marfuuc yahay nactiguna marfuuc buu noqoni sida jaaءa caliyun alkariimu iminka mancuudku waa kee a war mancuudku mee cali weeyaan nactiguna haddaba iminka caligii mancuudka ahaa sow marfuuc ma noqon jaaءa caliyun iminka nactigiisa kariimkaana waa inaan marfuuc ka dhigo jaaءa caliyun alkariimu laakiin ma odhan karo jaaءa caliyun alkariimi sidaa ma odhan karo waa ceeb jaaءa caliyun alkariimi ma odhan karayo jaaءa caliyun alkariimi ma odhan karayo ma fahanteen jaaءa caliyun alkariimi jaaءa caliyun alkariimi ma odhan karayo waayo waxaa loogu tala galay inay marfuucayn noqdaan ama mansuubayn ama majruurayn iminkaba marfuucayn hadday mansuubayn isla yihiin waa adigoo yidhaahda akramtu caliyan alkariima akramtu caliyan iminka mancuudku mee nactiguna mee mansuubayn bay iminka isla noqonayaan oo mancuudku waa ka sifada qaadanaya nactigu sow sifada ma aha iminka akramtu caliyan alkariima kolkaan idhaahdo karamku muna sifo ahayn deeqdu mayna sifo ahayn deeqdan yaa ku sifoobay oo iska leh dee kolba kaa sifadan qaadanaya ayaa mancuud la yidhah ama mawsuuf la yidhaah sifaduna waa nactigii miyaadi fahantay hadday doonaanna majruurayn bay isn isla noqdaan marartu bicaliyin alkariimi marartu bicaliyin alkariimi saddexdaas ayuu taabic ku noqonaya rafcada iyo nasbaha iyo jarka saddexdaba saddexdaa icraabka oo jasmihii xaggeen geynay jasmaha ficil baa iska lahaayo ismi ficil baa iska lahaayo ismiga ma gelaynin kuwanna ismayn bay isla yihiin waad fahanteen sow maaha saddexda icraabka kaluun baa loo baahan yahay jasmuhu una ku jirin waa taabicun kolkaa fi licraab soo saa maaha wax kaluu taabic ku yahay waxa kaluu taabica ku noqonaya ma garanaysaa mancuudka hore hadduu macrifo noqdo shardi waa inuu nactiguna macrifo yahay miyaan odhan karaa jaaa caliyun kariimun jaaa caliyun cali sow macrifo maaha kariimun maan odhan karaayo nakiro ka dhigi karaa may jaaa caliyun alkariimu ra'aytu caliyan alkariima marartu bicaliyin alkariimi hadduu maadaamuu mancuudku macrifo yahay nactiguna waa inuu macrifo noqdo hadduu mancuudka hore nakiro noqdo oo jaaa rajulun aan idhaa jaaa rajulun jaaa rajulun haddaan idhaa sow mancuudkii nakiro maaha oo rajul maaha nactiguna waa inuu nakiro noqdo jaaa rajulun kariimun laakiin jaaa rajulun alkariimu miyay luqada noqonaysaa waa khalad jaaa rajulun alkariimu ma odhan karo almuhim sheikhu wuxuu yidhi annactu nactigu taabicun wuxuu raacaa lilmancuuti mancuudku raacaa xaggu taabic ku noqonaya xagga sheega weeyaan baynu nidhi oo nactigaa weligiiba xagga dambe mara mancuudkuna xagga hore saw kow maaha oo xagga dikriga taabic kumaaha laba waxa kaluu taabici ku yahay baynu nidhi icraabka saddexdiisii rafcihii iyo nasbihii iyo jarkiiba taabic buu ku noqonaya oo mancuudku hadduu marfuuc noqdo isna marfuuc buu noqonaya hadduu mansuub noqdona mansuub buu noqonaya hadduu majruur noqdona majruur buu noqonaya ka labaad xagga icraabku taabic ku yahay baynu nidhi soo xagga dikriga maynaan odhan haddana xagga icraabkaynu leenahay mar saddexaad xagga macrifadiiyo nakiradana taabic buu ku noqonaya oo hadduu ka hore macrifo yahay mancuudku hadduu macrifo yahay nactiguna waa inuu maxay noqdo hadduu mancuudka hore nakiro yahayna waa inuu maxay noqdo maa sha allah intaasoo dhinacba wuxuu ku noqonayaa maxay taabic tadkiirkiiyo taaniiskana waa lamido hadduu mancuudka hore mudakar yahay nactiguna waa inuu maxay noqdo oo jaaa caliyun alkariimu un baan odhanay jaaa caliyun alkariimatu maan odhan karaa wa maya hadduu ka hore mu'anas yahayna waa inuu mu'anasnal noqdo armay fahanteen xagga ifraadkiiyo xagga tadkiirkiiyo taaniiskana taabic buu ku noqonaya maxay kaluu taabic ku noqonaya ifraadkiiyo tasniyadiiyo jamca hadduu mancuudku mufrad yahay waa in nactigana mufrad laga dhigo jaaa caliyun alkariimu un baan odhane jaaa caliyun alkariimaani miyaan odhan karaa ama alkariimuuna maan odhan karaa kolka ifraadka iyo tasniyada iyo jamcana taabic buu ku yahay imise dhinac buu taabic ku noqday xagga dikriga taabic buu ku noqday oo nactigaa weligiiba xagga dambe mara sow kow maaha xagga dikriga laba xagga icraabkana taabic buu ku noqday sow laba maaha saddex xagga wuxuu macrifadiiyo nakiradana taabic buu ku noqday afar xagga tadkiirkiiyo taaniiskana taabic buu ku noqday shan xagga ifraadka iyo tasniyada iyo jamacana taabic buu ku noqday awamaa fahimtum aynuu soo leexana kitaabkeenna intaa haddaad garatay wax alla wax kaa dhiman nacti oo dhan waaba taqaanaa haddaad intaa fahantay intaa waa basiid walaysa bacda albayaani walaysa bacda alcayaani bayaan bay odhan jireen sow maaha kol haddaad saa u aragtay hadal dambeo lagugu bayaamiyaba waad ka maarmaysaa annactu nactigu taabicun wuxuu taabic u yahay ama raacee wuxuu u yahay lilmancuuti mancuudka hore ayuu raace u yahay fii rafcihi rafcaha ayuu raace ugu yahay uu ku raacayaa wa nasbihi nasbihiisuu ku raacayaa wa khafdihi khafdihiisuu ku raacayaa saddexdaasi waa isku maxay icraabkii bay isku yihiin sow maaha wa tacriifihi iyo wa tankiirihii buu ku raacayaa waa kii labaad sow maaha tacriif iyo tankiir labadaasunbuu inooga sheegay taquulu waxaad odhani qaama zaydun zayd baa istaagay iminka mancuudku sow zayd maaha nactigii maxaan ka dhigayaa kow horta marfuuc baan ka dhigi alcaaqilu laba haddana macrif baan ka dhigi saddex haddana mufrad baan ka dhigi afar haddana mudakar baan ka dhigi soo saa maaha dee afartan weeyaan oo shantii inagu taabica uu ku ahaa xaggii dikriga unbaad ka reebaysaa iyo afarta kaleba taabic waa inuu ku noqdo xaggii dikriga marley dikriga waad iska garanaysaa soo maaha inuu nactigu dambeeyo soo shan shay buu taabic ku yahay maynaan odhan fi dikri baa kow ahaa sow maaha dikriga marley nactiguu dambeeyaaya iskaga aamus imisaa kuu soo hadhay afarta kaleba iminka rafcadiibuu ku raacay sow icraabkii kamaynaan dooran mid macrifanimadiibuu ku raacay sow kii labaad maaha mufradnimadiibuu ku raacay ifraadkii tasniyadii jamcii weeyaan maa garanaysaa mudakarnimadiibuu ku raacay afartiiba maanan sheegin armaanan afartii sheegin annactu nactigu taabicun wuxuu raacaa lilmancuuti mancuudka fii rafcihi rafcaha ayuu ku raacaa wa nasbihi buu ku raacaa wa khafdihi buu ku raacaa wa tacriifihi iyo wa tankiirihi buu ku raacaa taquulu waxaad odhanaysaa qaama zaydun zayd baa istaagay zaydkii alcaaqilu caqliga lahaa haddaba kelimadda alcaaqilu ah waxa sababta loola yimid ma garanaysaa saddex zayd baa jira ama laba zayd baa jira nin caqlila iyo nin waalan haddaad qaama zaydun tidha maa la kala garanayaa kii walan iyo kii caqliga lahaa midkuu yahay ya qaama zaydun haddaad tidha kolka waa inaad alcaaqilu raaciso si uu kii kale meesha uga baxo qaama zaydun alcaaqilu wara'aytu zaydan zayd baan arkay alcaaqila markaana waa in nasbihii laisku raaciye ma arkaysa wa marartu bizaydin baan soo maray alcaaqili arka warramaa culimo saw basiid maaha aad buu runtii u fudud yahay waxaa jira nactiga markaynu ka hadlayno macrifiya nakiro ayaynu meesha soo gelinay waxaan u malaynayaa malaha macrifadiiyo nakirada sharax u baahan maxaa macrifo ah maxaase nakiro ah horta macrifiya nakiro xuruufta looma qaybiyo oo haddii lagu yidhaha xarafku ma macrifa mise waa nakiro ka ku weydiinaya kaa waalan waayo waa ninku yidhi gidaarkani muu dhintay mise wuu nool yahay maxaa jawaabta ka dhigi haddii lagu yidhaha gidaarkii muu dhintay weli mise wuu nool yahay de jawaabba male sow ma aha kolka horada nolol iyo iyo dhimasho mid toona ma lahayn kolkaa xarafku ma macrifa mise waa nakiro lagumaba odhan karo ficilkuna waa saas oo kale ficilku ma macrifa mise waa nakiro haddii lagu yidhaha jawaabba male isaguna labadaasi meeshaa may naga baxeen maxay noo soo hadhay ismiga ayaa macrifo iyo nakiro loo qaybiyaa waxaa jira ismiga qayb weligeedba macrifo ah ismu ishaaraha kow dhe ismu ishaaraha ismu ishaaraha sow kow maaha ismu ishaare sow kow maaha ismi mawsuul ismi mawsuul sow laba maaha damaa'irta damaa'irta sow saddex maaha ar maxaad iga haysiin saddex sow igama haysiin ismiga caalamka la yidhaah waa ismigan magacyadeennan ee iminka ay ka kooban yihiinee la dejiyey eh shay gaara loo dejiyey eh ismiga calamka ah afartaa ma iga haysiin afartaasi daa'iman waa macrifa weligood nakira ma noqdaan afartaasi waa maxay baynu nidhi ya haddaba haddaynu si kale u eegno ismigu sow saddex qaybood ma ahayn mudmar iyo mubham iyo daahir sow ma ahayn ismiga mubhamkiihi weligiiba waa macrifo oo ismushaariya ismawsuulbuba ka koobnaa ismiga mudmarkiihina weligiiba waa macrifo oo damiiruunbuu ahaa saddex qaybood ma kaa baxeen maxaa soo hadhay ismiga daahirka ah qaybta calamka ma garanaysaa qaybta calamka waa wixii hooye ay dejiso ama dadku ay meel gaara u dejiyeeni qaybta calamkiihina weligeedba waa macrifo ismiga daahirkaa qaybtiisii kalaa soo hadhay sow maaha qaybtaa kale ee soo hadhay ayaa mutaradid ah oo marna nakiro ah marna macrifo ah intaa kale ee soo hadhay ma garanaysaa iminka rajul soo ismi daahira maaha macalan baa mahooyaa dejiso ninkaa inankeyga u dejisay maya sow maaha rajul baa marna macrifo ah marna nakiro ah rajulkaasi goormuu macrifo noqdaa marka alla geliyo ee maxay loogu dhawaaqo amaa mudaaf laga dhigay mudaafun ilayhi loo sameeyo ee maxay loogu dhawaaqo rajulukum rajulukum iyo rajululmadiina kolkii mudaaf eeg ismigan daahirkeen intaa aynu sheegnay ahayn haddii alla geliyo ama mudaaf laga dhigo muxuu noqdaa macrifuu noqdaa haddii aan alla la gelinin mudaafna aan laga dhiginna nakiruu yahay oo iminka rajulunuun haddaan idhaa almu wataa mudaafun limacrifatin miyaase waa nakiro kolkaa ad ma fahanteen iminka si fiican mau fahanteen waxaan u malaynayaa inaad inaydaan u baahnayn walaysa bacda alcayaani bayaan walmacrifatu macrifadu buu sheekhu yidhi kolkuu sheegaya khamsatu ashyaaa waa shan shay anigu waa toddoba shay baan qabaa macrifadu halkuu sheekhu shan shay ka yidhi labaan la dheerahe ma arkaysi walmacrifatu macrifadu khamsatu ashyaaa waa shan shay alismu lmudmar ismiga mudmarka ah mudmarka ma garanaysiin qaybaha mudmarku uu ka kooban yahay oo dhaniba waa macrifo ana markaan ana leeyahayn anigu iska hadlayo miyaanan macrifo ahayn anigu miyaanan isgeranaynin miyaanan miyaadani arkayn adigan aan ana kuleeyahayna anta markaan adiga kula hadlayo en adigu kuleeyahay miyaanan ku arkaynin oonan ku fahmaynin anta kolkaan kuleeyahay waa damiir oo dhani waa macrifo weligii nakira ma aqbalo weligii sheekhii fannigan ma garanaysiina siba weyhi la odhan jiray nin baa ku riyooday baa la yidhi kii oo ilaahay maasha allah nimco fiican ku abaaliyey markaasaa lagu yidhi siba wehiyo waa waa waanu ku aragnaa nimcadu ilaahay ku siiyeye bal wax nooga sheeg baa la yidhi abaalka intan la eg wax ayowga aad ku mudatay wuxuu yidhi abaalkan ilaahay wuxuu igu siiyey bacda tawxiid hadal naxwada aan ka qoray hadalkuu naxwada ka qoray ma garanaysaa acrafu almacaarifi lafdu ljalaala ama allah acrafu almacaarifi allah waaba gardarraba inaad baddaa marka horeba gashe ilaahay macid baa u eg macid baad garab dhig ama uu ku nakiroobaya way kula tahay acrafu almacaarifi allah macaarifta waxa ugu sarreeya xagga macrifo ahaan waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka ilaahay garan la wuu waalan yahay hadalba ma istaahile ka warran ilaahayba qur'aanka noocaasun buu ku caddeeyo laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin buu ilahay yidhi laa rayba fiihi kitaabkan shiki kuma jiro waynu ognahay inay gaallada ay shikiyeen kitaabka sow maaha inuuna ilaahay xaggiisa ka imanin ilaahay muxuu u tawkiidin waaye ilaahay wuu ogaa inuu kitaabka ay gaaladu shikiyeene qaabkii sidii waxaan la shikisnayn oo kaleu ilahay inoola hadlay laa rayba fiihi kolku waayo tawkiid kuma jiro culimada balaaqadu markay fahmayaan sababta maad garanaysaa ninka kitaabka shikiyaa isagaa waalan bay ka dhigan tahay isagaa marka waa nin waalanun hadalba istaahilin waa iskaga jeedsanaysaa soo maaha kolkaa ninkaan ilaahay garanayn acrafu lmacaarifi allah subxaanahu wa tacaala iminka tusaale ahaan shay kastood ishaadu qabataaba ilaahay bay kutusaysaa bay yidhahdeen culimmadu bal hadda fartaydan yar soo eeg fartaydan yar mar alla markaad aragtid ilahay baad xusuusani eeg sabab baan kuu sheegayaa noocaa ay ku tahay waxaa jira shaadhkan iminka aan xidhanahay hargeysaba laguma xidhe keliday baa xidhan kelidey waad wada barateen shaadhkaygaa yar shaadhkaygoo meel saaran haddaad aragtiin yaad xusuusanaysiin aryaad xusuusanaysiin shaadhka kelidey baa iska lahaa mar alla markaad shaadhkaa yar aragtidee meesha saaran qalbiga yaa kuugu soo dhacaya anigaa kuugu soo dhacaya haddaba waxaa makhluuq aad arkaysidee kala duwan hadday yihiin raggan timaha madmadoowe oo hor fadhiya iyo waxan dhulkan haddii masjidkan cirkan dhulkan waxan oo dhan ilaahay unbaa lagu yaqaanaa ilaahay keliya unbaa abuuray ay calaamadiisii yihiin mar alla markaad cir aragta ilaahay un xasuuso markuu inan yari kaa soo horbaxana ilaahay un xasuuso ilahay buu ku xasuusinayaayo maogta dee kolkaa ka geranba waaye ka warran ilaahay ee cirkii un ku lumay ee yidhi kan isagunbaa isa sameeyey ya ama dhulkii un ku lumay wixii ilaahay loogu talagalay inuu ku tuso ayaa indha tirtay bay yidhahdeen iminka tusaale ahaan tusaalaan ku siinaya daaqadanee cadeedi ka soo gashay iftiin baa ka soo galay inagu dibaddaba ma joogna halkaas iska fadhinaa cadeedaas iftiinka halkaa aan arkaynaa inagoon dibadda joogin muxuu ina tusinaya inuu maxay jiro inay cadeedi jirto sow maaha inay cadeedi jirtaad fahmaysaa mar alla markaad cirkan aragtay dee mid abuuray baa jiruundhe waa inuu ku tusiyo kii si waadix ah uu kuu tusiyo haddii midilaan yar uu soo geliyo inagoon arkay inuu intu halkaa ul yar ka soo geliyo saa uuna usha u yar wadhfiyo ka waran ushaa yaree gariiraysa ee boodaysa maxaad dareemaysaa inuu mididabada hayo sow maaha adduunkan oo dhan ilaahay baa dabada haya mar alla markaad aragtay adduunkan dee ilaahay una qalbigaaga ha ku soo dhaco subxaanahu wa tacaala ilahay baa adduunkan maamulanaye waxaa jira acrafu lmacaarifi allah subxaanahu wa tacaala acrafu lmacaarif allah subxaanahu wa tacaala alismu lmudmar naxwu ana wa anta arma haysataa inta ana wa anta walismu lcalam naxwu zaydu wa maka ismiga calamkaa ma taqaana waa wixii meel gaara loo yaqaano zayd oo kale dee nin baa la odhanayay maka oo kalena meel baa la yidhaahdaa maka waa calam meel baa loo yaqaanaa haddii maka imika lasoo hadal qaado waa hargeyse oo kale magaalo kasta hargeyse maynu ku idlaaqi karnaa mise meel gaaraa la yidhaahdaa meel gaara un baa loo yaqaanaa waa calam labadan erey wuxuu isku daba dhigay zaydun wa maka wuxuu kugu tusinayaa calamku waxa nool uun inuuna magac u ahayn wax nool uun ma aha xataa waxaan noolayn haddaad magac u baxsato waa caadi iminka masaajid macalamba masjid macalamba waa maya kan masjid waa la odhan karaa kaa tagtaba magaca waad siin kartaa waa rijul oo kale ninkaad aragtaaba maadan rijul odhanaynin masjid waa noocaas oo kale laakiin raxma kolkaad tidhaahdo adoo hargeysa jooga ya jitu min raxma haddaad tidhaahdo raxma waa maxay waa calam kolkaa masaajid gaara weeyaan kaa sheekh dirir maynu odhanaynaa raxma ya ji'naa min raxma miyaynu odhanaynaa min masjidi raxma ma odhan karno waa calam kolkaa eeg wuxuu isku daba dhigay zayd iyo maka wuxuu ku fahansiinayaa calamku waxa nafta le un inuuna ku koobnayne wax bilaa nafana inuu noqon karo uu yeelan karo haddaad saacadaadan yar magac u bixiso waad heli kartaa ee moogtahay saddex saacadood haddaad leedahay dee tan magac isgaara iskaga bixi kolkaa haddaad saacaddan magac ula baxdo magacaa yareed u bixisay calam buu noqonayaa walismu lcalam ismiga calamka ah naxwu zaydun wa maka oo kaleba weeyaan tusaaluhu walismu lmubham iyo ismiga mubhamkaa naxwu haada wa haadihi wa haaulaa'i ismigii mubhamka ahaana ismu ishaarunbu ka soo qaatee ismiga mawsuulna wuu kugu jiraa walismu ladii iyo ismiga fiihi dhexdiisa ay tahay alalifu walaam ismiga ashu ay ku jirto waa macrifa dee markaa ashu ku jirto laakiin haddaad asha ka daysid ka warran nakinuu noqonaya alrajul iyo alkitaab iyo waa macrifa naxwu arajul waalghulaam oo kaleba weeye iyo wamaa udiifaka loo idaafeeyey ilaa waaxidin min hadihi alarbaca afartanka loo idaafeeyey bal iminka ereygii rajul ahaa damiiru idaafee rajulii ama rajulaka bal haddana ismi calama u idaafee rajulu muxamedin haddana bal ismi mubhama u idaafee rajulu haadihi haddana ismi alwata u idaafee rajulu ladii ama raj ama dee rajul kaa doonto rajulu lghulaam oo kale kaa doontaad ugu dhawaaqaysaa wamaa udiifa ilaa waaxidin min hadihi alarbaca shantii mayna iga dhannayn waa damiir ismi calama ismi mubhama ismi alwata iyo ismi mudaafa oo laakiin mudaafun ilayhigiisu afartan hore mid inuu yahay mudaaf kaste ma aha waa inuu mudaafun ilayhigu afartan midkood noqdo min hadihi alarbaca mudaafun ilayhigu waa inuu damiir yahay ama calam yahay ama mubham yahay ama mid alwata uu yahay intaunbaa loo loo loo baahan yahay war ma fahanteen iminka ismigii calamka ah ama ismiga macrifada ah macrifo macrifo ma la moodaa in la fahmay waxaan intaa ahaynoo macrifihii ma jirto wanakiratu nakiradu kullu ismin ismi kasta weeyaan shaa'icin fii jinsihi jinsigiisa ku faafaya ismi kastaoo jinsigiisa uuna kala lahayn ereyga rajula maynu kala leenahay iminka inteennan kuma odhanayo keliday baa rajul ah oo inta kale rajul maaha ma mid baa odhan kara inteennan nin kastaaba waa rajul waa shaa'ic fii jinsihi cid kale lihi ma jiro ereygan masjid ah masaajidan hargeysimo kalale dee uu ka dhexeeya kaa doonta ayaad masjid odhanaysaa ereyga caaqil ama garanaysaa caaqil caaqilun iminka maynu kala leenahay caaqil caqliga nin kastoo dee caqli lehiba caaqilkii wuu qaadanaya nin u gaar noqonaya ma jiro kolkaa waxaa weeye kulusmin ismi kaste shaa'icin fii jinsihi oo jinsigiisa ku faafaya laa yakhtasu bihi waaxidun midi uuna la gaar noqonayn duuna aaar duuna aakhara mid kale li'idi tacriifkiisu waa intaa waa ismiga aan la kala lahayn buu ku leeyahay ee dadka ka dhexeeya ayaa nakire la yidhaha wa taqriibuhu haddaan soo dhoweeyo ereyga wa taqriibuhu a mubtadaha loo isticmaalaa wa taqriibuhu haddaan mubtadaha u soo dhoweeyo tilmaan dhow haddaan la imaado waxaan odhanayaa kullu maa salaxa wax kastaoo aqbalaya weeyaan kullu maa saluxa wax kastoo u suubado weeyi dukhuulu lalifi wallaam calayhi ali inay dusha ka gasho wax kastoo ali ay dusha ka geli karto ayaa nakiro ah baan ku leeyahay buu yidhi iminka ereyga rajulun ah miyuuna nakiro ahayn waayo maxaa sababay waa nakiro maxaa sababay dee al baa geli karta oo maxaan odhanayaa laakiin alrajulu iminka alimay geli kartaa ereyga alrajulu ah waa maya alrajulu ali weyba ku jirtaaye tu kale may geli kartaa ismiga hadday ali geli kari weydana waa macrifo hadday ali geli kartana waa nakiro rajulun kolkuu yuhu bilaa al yahay al baa gali karto alrajul baa la odhan karaa laakiin hadduu ashaba wato al kale maad gelin kartaa bal nin dhintay adigu dil haddii nin dhintay dil lagu yidhaha ka warran wuu dhintay maad dili kartaa uma dhintaye waa maya kolkaa ku al wata haddii al geli lagu yidhaha waa saas oo kaluun kolkaa iminka alrajul al ma aqbalayo waayo ashiibuuba wataa wanakiratu nakiradu kullu ismin ismi kasta weeyaan shaa'icin fii jinsihi jinsigiisa ku faafaya laa yakhtasu bihi uuna la gaar noqonaynin waaxidun midi uuna la gaar noqonaynin duuna aakhara mid kale li'idii wa taqriibuhu soo dhowayntiisu kullumaa saluuxa mid kastoo u suubada weeyaan dukhuululalifi alif iyo wallaami laam geliddeeda calayhi dusha ay ka gasho naxwurajuli walfarasba weeyaan naxwurajuli sheekha intaa yar waan ku haystaayo sow nakirada kama hadlaynin iminka maxaa loo baahnaa tusaalaha inuu yidhaah naxwu rajulin wa farasin inuu asha ka daayo waayo kay ashu gelaysay buu doonayay inuu inoo sheegee naxwu rajulin wa farasin laakiin hadduu naxwu rajuli walfarasinna yidhi ali miyay geli kartaaba ma nakiru noqonaya haddaba nakiru ka hadlaya nakira miyuu noqonaya alrajuli walfaras ma nakira waa maya dee ashii baan geli karaynin waad fahanteen susaa ma aha inaad fahanteen baan filayaa insha allahu tacaala shirkeenna caawa intaasaynu ku soo ururinaynaa baabulcadf cadafka ayuu doonayaa sheekhu inuu inoo sharxo cadafku waxa weeyaan ereyo laysku cadfayo o layska dabageynayo waxyooga ka laasimo waxaa ka mid a in la wadaajinayo xugum oo la doonayo inay labadaa shay isku xugum yihiin tusaale ahaan waxaa jira ficil la yidhaahdo seexad ficilkaa seexadka la yidhahdo wuxuu ka dhexeeyaa laba nin kolkaa labadaa nin markaad doonaysid inay wadaagsadeen ficil waa in cadaf calaa dariiqi alcadaf ayaa tusaale ahaan usoo qaadanaysaa naama caliyun wa cumaru naama caliyun wa cumaru iminka ficilkii hurdada ahaa wuxuu ka dhexeeyaa laba nin calaa sabiili alcadaf baan kolkaa ku keenay naama caliyun wa cumar cumarkaa dambe macduuf baa la yidhaahdaa caliga xagga hore xigana macduufu calayhi baa la yidhaahdaa waa inaad macduuf iyo macduufu calayhi labadaa aad kala fahantid ereyga u dhaxeeyana ee isku xidhka faa'iidaynayana xarfulcadaf baa la yidhaahdaa haddaba haddii arkaanta cadafka ii sheeg lagu yidhaa waa inaad tidhaahda arkaanuhu halaaa macduuf waa kow waa ismiga xagga waa ereyga xagga dambe yaalla macduufu calayhi waa ka xagga hore yaalla aadaatulcadaf waa ka bartanka yaalla macduuf macduufu calayhi aadaatulcadaf saddexdaasi sow basiid maaha tusaaluhu waa jaaa caliyun wa cumaru caligaasina waa macduufu calayhigii cumarkuna waa macduufkii wowga u dhaxeeyaana waa xarfulcadafkii ma fahanteen xarfulcadafkaasi sagaal buu ka kooban yahay sagaal erey baa aadaatulcadaf laisku yidhaahdaa sheekhu toban buu ina odhanayaa tobankaa xabad baan diidannahay xabaddaan diidannahayna waa ima imaa buu yidhi aadaatulcadafkay ku jirtaayo ka dhegaysan mayno sagaalka soo hadhay un baynu qaadanaynaa inay aadaatulcadaf yihiin sagaalkaasi xagga macnahay ku kala duwan yihiin labada ninay hurdadu ka dhexaysay naama caliyun wa cumaru kolkay ahayd sa hurdaa ka dhexaysay maynaan odhanno calaa ariiqilcadaf maahayn xarfulcadafka haddaynu wow ka dhigno waa marka aynu doonayno inaynu sheegno labadaa nin inay seexdeen oo keliya intaa uun hadalkeennu inuu ku egaado inaynaan ka hadal baan doonaynaa inay kala hor seexdaan iyo isku mar inay seexdaan iyo intay kala horreeyeen hadday kala hor seexdaan iyo eg haddaynaan saa ka hadla islahayne aan isleenahay un caddeeya inay labadaa nini wada seexdeen ujeeddadeennu hadday seexaduun tahay xarfulcadafka wow baa laga dhigaa naama caliyun wa cumar waa tusaalihii naama caliyun wa cumar waxa suurtagalaka xagga hore xigaa inuu horreeyey xagga hurdada cali wa inuu hor seexday cumarkuna dembeeyey waxaa suurtagala inay arrinkuba cagsi yahay oo cumarka dambe uu hor seexday caliguna uu dembeeyey minka wa min nuuxin siduu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala minka wa min nuuxin minka kolka la leeyahay macduufu calayhigii saw minka kaafka ku jira maaha wa min nuuxin macduufkuna saw nuux maaha yaa horreeyey muna haddana xagga dambe xigin waxaa suurtagala ka xagga hore xigaa inuu dambeeyo ka xagga dambe yaallaana inuu horreeyo cagsiguna waa suurtagal miciyaduna waa suurtagal xarfulcadafka kolkuu wow yahay oo lagama hadlayo intaa midna wowgu ma tilmaamo in la israaciyo labada shay oo haddii xataa inay israa miciyanimadee ma tilmaamaynu nidhi culimada rag badan baa qaba salliga iyo salaamta inaan la kala reemaynin aayaddan qur'aanka iyagoo u deliishanaya salliga iyo salaamta lama kala reebi karay qaba lama kala reebi karay qabaan إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا صلى اسمر meel kastoo la joogo labada waa in macnimo loo wada sheegay qabaan hadalkaa culimada rag badan baa ka soo hor jeeda imaamu muslim baa ka mida kitaabkiisa muqadimada markuu marayay de waad aragteenoo midunbuu la yimid isma raacinin culimmadu waxay idhahdeen wowgu israacin ma keene waa mulaqun buu keenaa waa mulaqun isagu waxaana daliilu ah haddaad tidhaha wowgu mar kasta israacin buu keenaa markii aqiimu salaata wa aatu zakaata ilaahay yidhi ka waran salaadana ooga sakadana bixiya meel kastood salaad ku tukato dee saka ku bixi bay noqonaysa ha kala reebin ha kala reebine meel kasta markaad salaada tukatid salaamu calaykum tidhaana sakadiina dhiib wowgu haddaynu nidhaahno mar kasta miciyu keenaya iyo labada shay inay wada joogaan taasaa ka dhalanaysa waa baatil sow maaha taasi kolkaa waxaynu leenahay wowgu mulaquun buu keenaaye sida loo kala horreeyey iyo inuu waxani wada joogo iyo inuu kala maqan yahay iyo inta la kala horreeyey iyo waxaa wowgu kama hadlo miyaadi fahanteen baabulcadfi wa xuruufulcadfi xuruufulcadafku casharatun toban weeyaan xuruufulcadafku waa toban wahiya tobankaasi alwaawu wow wey yimidi wowgu waa kaa iminkaan sharxayey laba ismina waa laysku cadfaa jaaa caliyun wa cumaru cali iyo cumar baan isku cadfo wowgaa udhexeeya laba ficilna waa la ysku cadfaa laba ficil waa la ysku cadfaa laba ficil baad isku cadfaysaa waad garatay walfaau fa'duna xarfulcadaf weeyaan fa'du waxay keensataa labada shay inay kala horreeyaan oo tartiibay leeyihiinoo mar kasta ka xagga xi- hore xigunbaa horeeya ka xagga dambe xigaana uu dambeeya fa'dag markuu xarfulcadaf ku yahay haddaad jaaa caliyun fa camrun tidhaa waxay ka dhigan tahay marka hore cali baa yimid waa waajibade marka dambena cumar baa yimid jaaa caliyun fa cumaru way kala horeeyaan marley haddii xarfulcadafku fa uu yahay ka hore ka hore ayaa horeeya macduufu calayhigaa horeeya macduufkuna wuu dambeeya ma fahanteed intay kala horeeyaanna way isku dhow yihiin tartiib maca tacqiiba baa la yidhahdaa tartiib maca tacqiib tacqiibku waa degdeg idhahaa way kala horeeyaan laakiin si degdegay iskugu xigeen degdeg badan baa ka dhexeeyey wa uma umaduna way kala horeeyaanoo macduufu calayhigunba horeeya sidii fa'da laakiin fa'da waxay umadu kaga duwan tahay kala horeynta ayaa in badana taraakhi baa la yidhahdaa tartiib maca taraakhi baa la yidhahdaa aad bay u kala dambeeyaan jaa caliyun uma cumaru haddaad tidhaa in badan kadib wuu cumar yimid weeyaan owdaasi laba macnay keensataa takhyiir iyo ibaaxo laba shay baa lagu kala door toddoba macnay horta leedahay sida saxda ah toddobada macno wada sharxi maynee waxaynu odhanaynaa takhyiir iyo ibaaxo labadaa un baynu soo qaadanaynaa labada haddaad fahanto inta kale waad fahmaysaa takhyiir iyo ibaaxo owda macnaheegu waa intaa ibaaxadu waa laba shay ayay owdu isku cadfaysaa oo labadaba aad wada samayn kartid laba shay oo maxay isku cadfaysaa baynu nidhi aad wada aada wada samayn kartid nin baa inankiisa dardaarayo wuxuu yidhi jaalis alculamaaa awabna siriin culimada la fadhiiso oo mujaalaso la yeelo ama ibnu siriin la fadhiiso ibnu siriin caalim buu ahaa aynu garanayno maxamed ibnu siriin ninkii tacbiirkan ru'yada iyo manaamka waa cilmi cajiiba weeyaan cilmigii nabiyullaahi nabiyullaahi yuusuf ilaahay ku madna sheegtay sow maaha waa cilmi qaaliya ibnu siriin nin ilaahay cilmigaa u furay buu ahaa in ilaahuna og yahay baa loo furay waa nin cajiib u ahaayoo iminka haddaad eegtid culumta uu sharxi jiray yaab buu ilaahay ku keenaya waxaan xusuustaa maalin maalmaha ka miday labada nini u wada yimaadeen labada nin kii hore wuxuu ku yidhi sheekh anigoo waan waan riyooday oo anoo a- anoo xajiyaya may anoo addimayaan ku riyoodee balka waran anoo addimayaan ku riyoodee saasuu eego wuxuu yidhi tuug baad noqonoo qacantaa lagu gey wuu dhaafay kii ku xigay baa yidhi sheekh anna anigoo addimayaan ku riyoodee balka waran waad xajiyeysaayo xajkaa tegi buu yidhi labadii ninba midna waxani uma qorshaysnay moog tahay labadii ninba sidii uu yidhi unbay kala noqdeen dadkii la fadhiyey baa yidhi sheekh maxaa dhacay labada ninba adin bay kuu sheegteen haddana midba nooc baad ugu fasirtay haddana ilaahay sidii aad sheegtay unbuu nimankii waafajiyey u marsiiye waa maxay baa la yidhi kolkaa wuxuu yidhi labada adinba qur-aankay ku jiraanoo markuu kii hore yidhi waan adimayey wejigiisaan eegoo nin saalixa buu ila noqon waayey buu yidhi oo ahlu cibaado ah markaasaan xusuustay buu yidhi faadana muadinun baynahum ayatuha alciir inakum la saariquun waayo aayaddii qur-aanka ayd baan kolkaas ku taxmiiliyey buu yidhi isaga kan dambena wejigiisaan eegoo nin saalixa buu ahaayo faadin bilxaj Eh, maxay ahayd aayaddii qur-aanka ahayd waadin haye fi lxaji ya'tuunaka ya'tuuka rijaalan aayaddii qur-aanka ahaydee waadin fi lxaji ahayd saalix markuu noqday eedaankii halkaa ayaan isna u geliyey buu yidhi ilaahay sidii unbuu uga dhigay waayo wuxuu ahaa nin ilaahay cilmigan cidduu doonu ilaahay u fura sidaa nebi yuusuf ba ilaahay uu ugu madna sheeganaye nin baabka ayna cidi kaga daba hadlayn buu ahaa inta qiso iyo inta waaqaco iyo inta dhacdo ee ninkaa looga dambeeyey ee culimmadu ay la yaabaan run kolkay soo hadal qaadaan malayn mayno nin baa maalin maalmaha ka mid a intuu yimid buu u warrami kari waayey manaamkiisii buu u sheegi kari waayey sheekh buu yidhi manaam manan kuuba sheegi karin baan arkee ka warran dhib ma lehe waraaq yar igu soo qor buu ku yidhi waraaqdii buu soo qoro wuxuu yidhi sheekh waxaan ku riyooday xaaskaygii oo orgigiisa waaweyni intuu kusoo boodo farjiga marna uu qaybtaa kaga taagayo marna qaybtaa uu kaga taagayo riyada markaan arkay buu yidhi bel umaan tegin waayo waa man waa waan ka sasay buu yidhi waxalle wuxuu yahayna waan garan waaye wuu ku qoslo wuxuu ku yidhi dhib ma lehe buu yidhi timaha hoose iyadoo iska xiiraysa ayuu maqasku ku fakaday bal weydii buu yidhi intuu dhaqaaqay ninkaykii oo yaaban ayuu tego wuxuu yidhi xaajiyeed bal iska warrano kolkaasuu tihi wallahi waan fiicanahay maqaskaa yaroo igu dhacay mooyaane hadda isaguma sheegina la soco iyadaa u sheegaysa kolkaa ninkan waxa uu ahaa nin ilaahay runtii baddaa ilaahay u furay ayuu ahaa kolkaa cid nin laga daba hadli jiray maahayn tacbiirka yaabuu ku ahaa ninkan ibnu siriin waxyaw iminka aynaan ka warrami karaynin oo ciiddaasa ayaa marka loola yimaado ayuu taxliilin jiray haddana ilahay saa unbuu uga dhigi jiray waxaa jira eeg halhay hadalkani waa kelimad culimmadu inta badan ay ku hadlaan jaalis ilculamaa aw ibna siriin waxaad dareemaysaa ibnu siriin culimadu ahaaye laakiin wuu u dhigmayey culimada inaad culimadaa kaleo dhan la fadhiisatid iyo inaad ibnu siriin la fadhiisatid isku faa'iidaad ka soo helaysaa bay ka dhigan tahay nin keliya iyo culimadii kaleo dhan jaalis ilculamaa aw ibna siriin saasaa loo yidhi haddaba owdaa ma arkaysaa iminka isku cadfaysa culimada iyo ibnu siriin owda isku cadfaysa owda isku cadfaysa ma arkaysaa ibnu siriin iyo culimada owdaa isku cadfaysa waxay yidhaahdeen owdaa isku cadfaysa culimada iyo ibnu siriin waxay yidhaahdeen waa lilibaaxa kolkaa waxay bannaynaysaa maxay owdaasi waxa kuu bannaan inaad culimadana la fadhiisato ibnu siriinna aada la fadhiisato labaduba miyayn kuu bannaanayn owdaa ibaaxiyaa la yidhahda macnaheega owda takhyiiriyadihii waa maxay waa owda labada shay ay isku cadfayso adan kulmin karaynin iminka inaad culimadana la fadhiisato ibnu siriinna la fadhiisatood labadaba isku darsato ma waxbaa diiday maysow maaha haddaad adu wakti u hesho dee labadiiba ka soo faa'iidayso haddaba owda takhyiiriyadiihi waxa weeyaan ma bannaano labada shay ee la isku cadfaya in meel la iskugu keenaa nin baa ku yidhi kiyoo la talinaya inan tasawaj hinda aw ukhtahaa hindo guurso ama walaasheed guurso owdaasi iminka hindiya ukhtadeed bay isku cadfaysaa sow maaha meel ma iskugu keeni kartaayoo ma wada guursan kartaa labadaa hablood ee walaalaha ah tasawaj hinda aw ukhtahaa waa ma bannaano sow maaha haddaba owdu markay laba shay isku cadfayso oon meel la yskugu keenaynin waxa la yidhaha waxay faa'iidaynaysaa takhyiir markay laba shay isku cadfayso oo meel la yskugu keeni karana waxa la yidhahdaa waxay faa'iidaynaysaa ibaaxo macnahaasi sow aad uma fududa amtu mutasilaa la yidhaahdaa amta amta iyada warkeegu wuxuu inaga gelayaa mantiq iyo falsafu inaga gelayaa kolkaa culimadii mantiqa taqaanay ayaynu u daynaynaa amta macnaheega mutasiliya munqaticay u qaybsantaa munqaticadu xarfulcadafba maaha inaga daaya waata qur'aanka meelo badan ba idraabiya la yidhahdaa welibana idraabiyo qur'aanka suuratu sajda ayay ku soo aroortay bidaayadeeda dib ugu noqda suuratu sajda bidaayadeeda am yaquuluun sow maahayn am yaquuluun amtaasi maha xarfulcadafe waa munqatica la yidhahdaa oo bimacnaa bal weeyaan basha idraabiyada loo yaqaano amta mutassiladiihi waxay dhex dhacdaa laba shay oo isku rarmaya laba shay oo isku rarmaya isku rarmaya maxaan uga jeedaa laba shay oo isku dhigma laba shay oo isku dhigmo mucaadala bade la yidhahdaa amta mucaadalada la yidhahda wey balaaqadu mucaadalay tidhaahdaa cadligu waa shay labada shay isku dhigma soo maahayn laba shay oo isku dhigmay dhex dhacdaa haddaan si kale idinku tilmaamana hamsaa ka horaysa amtan kolkay xarfulcadafka tahay hamsaa ka horraysa hamsatu taswiye la yidhaahdo sawaaءun calayhim aandartahum am lam tundir iminka amtaasi waa mutasilo oo waayo laba shay oo isku dhigma ayay dhex dhacday indaar iyo cadamulindaar baa isku dhigma indaar digid iyo digid la'aan ayaa isku dhigma kolka hamsana way ka horaysaa aandartahum am lam tundir eeg waxaa lagu odhanaya acindaka caliyun am camrun hamsihii mina meesha olin acindaka caliyun am camrun saasaa bannaan oo la yidhahdaa acindaka caliyun am camrun laakiin labada shay iminka cali iyo cumar iyo camar munaasabay isku leeyihiine eeg haddaan idhaa ka warran ajaalisun caliyun am camrun luqada may bannaan tahay may waa khalad sidiisa u yaallo weeyaan waayo hamsaha waxaa ku xigaa wax u dhigmoo munaasib u ah ayay amtu gashaa iminka ajaalisun caliyun hamsaha maxaa ku xiga ajaalisun caliyun hamsaha maxaa ku xiga jaalis sow maaha am camrun camarna maxaa ku xiga amtana maxaa ku xigaan doonaya camar sow maaha jaaliski iyo camar ma munaasabay isku leeyihiin camar iyo cumarba munaasaba isku leh dadkaa munaasaba isku leh haddaba jaalis markaan idhaha jaalisun caliyun am qaa'imun juluuska maxaa munaasab u ah qaa'imun baa munaasaba kolka luga alcarabiya markaan doonayno waa ajaalisun caliyun am qaa'imun waxa munaasibka isku waa nooca adibsun cindaka am casalun dibsigu waa maxay adibsun iminka hamsihi maxaa la xidhiidhay malab qacmeed sow maaha adibsun ma malab qacmeed baa cindaka agtaada yaalla maxaa munaasib u ah casalkii kale caadiga ah soo maha am casalun adibsun cindaka am camrun maan odhan karaa waa khalad munaasib bayna isku ahayn waxa hamsaha daba dhacay iyo waxa amta daba dhacay inay munaasib isku yihiin isku rarma ayaa muhima amta mutasiladihi waa ta halkaa dhacda wa ima imaadan sheekha waaban ku diidnay oo imaadu xarfulcadafba maaha aynu qabnaa isagu wuxuu deliishaday aayad qur'aan ahoo wuxuu leeyahay fa darba ariqaabi maxay ahayd aayaddii qur'aanka ahayd fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa'an haddaba fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa'an aayaddaasi labada meelood ay imaadu ku jirto ayay ka dhigeen xarfulcadaf waynu diidnay waynu diidnay oo waxaynu ku diidnay ta hore haddaynu eegno oo fa imaa aynu eegno imaada maaha xarfulcadafkuye waa fa'da ka horeeya fa imaa manan haddaynu ta dambe eegno ee waim- ee wa imaa fidaa'anta haddaynu eegnona imaada ma aha xarfulcadafkuye waa wowga ka horeeya kolkaa xarfulcadafnimo imaada meel laba may u soo martay aayadda qur-aankaa markaynu ka duulayno meel laba uma soo marin sidaa darteed sheekha waynu u cudurdaaraynaayo waxaynu odhanaynaa sheekha kuma waafaqayna iminka kelmadda imaadu inay xarfulcadafka ku jirtaa imaada miyaa macnaheega owda macnaheega un weeyaan wax alle waxay imaa iyo owda ku kala duwan yihiin ma jirto تزوج إما هند أو أختها وهي تخيير عين جالس إما العلماء أو أو- وإما ابن سيرين جالس العلماء جالس إما العلماء وإما ابن سيرين إما يا إما أم سولة علينية وإباحة تاسنا كلك إما ذو وأوذي وحل وحي كجد وانت هيبة متشلو وبل بل ميا معنى هيجا إضراب انتقالية أي فائدة سابين ورنينا أما إبدالية إضراب ibdaali iyo intiqaali midkay doonto ha noqoto waxaa lagu odhanayaa idrib caliyan bal camran ninka cali la yidhaahdo garaac idrib caliyan cali garaac bal camran camar garaac bashaasi idraab bay faa'iidaynaysaayo adu almuhim waxaynu odhanaynaa idrib caliyan cali garaac sow maahayn xukumkii darbiga ahaa ayay cali u diidaysaa kaka dambeeya bal ayayna siinaysaa idrib caliyan cali garaac bal camran camar garaac oo caligii iska daaweeyaan eeg xukumka meesha yaalla ayay bashu u diidaa waxa basha ka horeeya waxayna xukumkaa u sugtaa waxa iyada ka dambeeya idrib caliyan bal camran iminka idrib caliyan bal camran kolkaynu nidhaahno idrib caliyan bal camran xukumka meesha yaallaa sow darbi maaha cali buu ku dhacayay sow maahayn basha ayaa u diidaysa caliga waxayna u sugaysaa camarka dambe idrib caliyan bal camran walaa laaduna waa noocaas oo kaleo laaduna saasoo kale un bay noqonaysaa darabtu axmeda laa cumara axmed baan garaacay cumar maanan garaacay laakinna waa noocaas oo kalun istidraag bay faa'iidaysaa laa tadrib muxammedan bal laakin axmeda laakin axmeda laakin eeg laakintii inniya akhawaadkeed ahayd nuunkaa shadnaa oo maxaa loogu dhawaaqayey laakinna taxarfulcadafka ana nuunkaa reeban oo maxaa loogu dhawaaqaa laakiin unbaa loogu dhawaaqaa wa xataa haayay faa'iidaysaa iyadu xataadu haayo waxa la yidhaah ayay faa'iidaynaysaa jaa'a annaasu ama jaa'a alxujaaju xata anisaau jaa'a alxujaaju xata annisaa xujaajtii way yimaadeen ilaa dumarkii aan xoogga lahaynna ee ugu habsaami jirayna way soo galeen waa haayo oo waxaad ku haayoonaysaa dadkii inay wada yimaadeen fii bacdi almawaadic bay xataadu tahay xarfulcadaf waxaan bacdulmawaadica ahayn muxuu uga jeedaa inta kale muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa xaraf jaar buu uga jeedaa naasiba maa tidhaahdeen sow nagii naasibada soo nidhi naasibadu xaq maahee anbaa wax nasbisa ka dambaysa ee iyadu waa xaraf jaar maynaan soo odhan xataadu waa xaraf jaar xarfulcadafkan uu inoogu soo daray waa fii bacdi almawaadic meelaha badhkoodu weeyaan fain a fain cutifad haddii la cadfo fain cadafta bay ahayd fain cudifad buu kani leeyahay fain cadafta niyahow haddaad cadafto calaa marfuucin shay marfuuca haddaad wax ku cadafto rafacta waad rafcinaysaa kan aad ku cadfaysid jaaa muxamadun muxamedkaa haddaan macduufu calayhi ka dhigo macduufkiisa waan rafcini jaaa muxamadun wacaliyun jaaa muxamedun wacaliyan maan odhan karaa jaaa muxamedun wacaliyin miyaan odhan karaa jaaa muxamedun wacaliyun weeye fain cadafta calaa marfuucin shay marfuuca haddaad ku cadafto rafacta waad rafcinaysaa aw calaa mansuubin shay mansuuba haddaad ku cadaftana nasabta waad nasbinaysaa shay mansuuba haddaad ku cadaftana waad nasbini ra'aytu caliyan wa muxammadan aw calaa makhfuudin shay makhfuuda ayaad ku cadaftay khafadda waad khafdinaysaa marartu bicaliyin wa muxammadin aw calaa majzuumin shay jasmisan baad ku cadaftay jazamta waad jasminaysaa lam yaqum wayadhab cumaru lam yaqum wayadhab yadhabta dambe mayna jasmisnayn يقمت والله بفعله دي مجزوم ولا اسكو عطفيه تقول واحد أن قام زيد وعمر لبدا اسكو عطفان مين مرفوعين إسلاهين ورأيت زيدا وعمرا مين منصوبين إسلاهين ومررت بزيد وعمر مين مجرورين إسلاهين وزيد لم يقم ولم يقعد مين مجزومين إسلاهين شيخ وان كدي إذا إمك كلمة تصالها أدن بأيوه زيد لم يقم ولم يقعد بو يريه يقعد ضمبه cadafka ayaa jasminaya buu leeyahay sidaana maahae lamtii baa sheegan kolkaa lamtaa in meesha laga saaro weeyaan saxdu oo maxay loogu dhawaaqo zaydun lam yaqum wayaqcud waya haddii lamta la caddeeyo dee lamtaa jasminaysa maxaa cadafba uga baahan tahay labada meeloodba lamtii baa ku jirte kolkaa ka dambe lamta waa inaynu ka masaxno ka dayno weeyaan hadda ka tirtira maaha inay khalad tahay uun ogow nidaamka kitaabta u yaalla iyo ammaanada diinta waxa ka mid a inaadan xataa waxaad khalad u aragsantahay aadan masiixin sidiisaa u dhaaf haddii kale ammaanadii islaamka ayaa lumaysa nin kastiba siduu sawaab moodo hadduu soo qoro imminka inagu soo saa sawaab maynaan moodin keligeen ma aha culimmadii sharxaysay oo dhan baa saa sawaab mooday laakiin haddana sidaa ha loogu daayay isaga ha ugu qornaatee laakiin taqriir ninkii taqriir raacsan karaa ha raacsado ninkii kitaab kale kaga sharxi karaa ha kaga sharxo laakiin kanun yaan la ysku taabanin ammaanadu si ayna u lumin iminka waynu ognahayoo haddii tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaabaa iminka kitaab idil oo xadiid sharxaya ayaa laga yaabaa inay si kale sharxi inuu khalad kula noqdo haddaad istidhaaho khaladkaa masax ama madbacaddu ha ka reebto iminka kitaab runtii waxaa jiray risaalo yaroo maalin dhawaydu nin sheekh ii keenayey nin baa ku magacaaban inuu risaaladaa qoray mana qorin dee risaaladaa mana qorin ninkaasi wuu ku magacaaban yahay waayo ninkan yidhi wuu qoray ayaa siduu doona usoo diyaariyey wix alla wixii isaga ay la noqotoy unbuu soo qortay kolkaa unbuu yidhi hebel hebel baa qoray waana la ogyahay rasaa'ilkiisa kale oo way yaalliin oo dee way ka duwan yihiin way ka duwan yihiin risaaladan kolka waa mashkeladinteeda lakin haddii ninku wuxuu doono unuu sameeyo waxaa jiray malaha waad waad ka warhaysiina nimankii takfiiriyiinta la odhan jiray dee dhibka iyo mashkeladda ay dadka ku hayn jireen waxaa ka mid a waxaa laga yaabaa inay ku yidhahdeen sheekh hebel baa noocaa ku tegey inaadan ummadda idil adla nooshaay hoteelkaa hargeysa inaadan waxba ka cunin maanta waxaa lagu soo qaadanayaa nin idiloo caana oo muxadisiintii ka mid a ama nin idiloo salafkii ku jira ayaa qawlkiisii lagu soo qaadanayaa oo lagu odhanaya fii kitaabi hedel hebel buu ku taqriiriyey haddaad ku noqotana sidan masalada loo sheegayo umaba sheegin isagu sidan loo looga soo qaadanayo wax alla wuxuu ka sheegay ma jirto kolka waxa weeyaan taxwiil sheekh mustafa odhan jiray waa waa kolba qaabkii loo tawdiifiyo masaladii odhan jiray fawaylu lilmusalliin buu ilahay qur'aanka ku yidhi oo kale waa noocii oo kaluun haddaad soo urursatoo tidhaa un ilahay baa yidhi fawaylu lilmusalliin dadka tukanayaa naar bay gelayaan dee waa runtaayoo ilaahay wuu yidhi laakiin ma intaa unbuu ku daayey mise in kalea la sii socotay kolkaa waa mashkilad weeyaan haddii ay kitaab nin qoro intaad soo qaadatid un intaa yaree adigu ujeeddadaada kuu fulinaysa unaad ka soo qaadatid waxaa laga yaabaa su-aashin wax kalaa ku xidhan waxaa ku xidhanina macnihii wuu bedelayaa oo haddii gaar loo qaado macno gaara yeelanaysaa wixii ku xidhnaa haddii lala soo qaadana macno kale yeelanaysaa ammaanada diinta ka mid ma aha in waxba la bedelaa sheeg oo ha ka aamusin oo kitaab ka qor oo tacliiq ka samee oo sharax ka samee laakiin ha isku taabanin si loo ogaado kitaabkan yaa qoray baa lagu odhanaya hebel si ay arrinka run ugu noqdo fa in wuxuu yidhi wazaydun lam yaqum wayaqcud iminka halkaa lamtaa waan diidnay ma arkaysaa lamtaa waynu diidnay walam yaqcuddaa lamtaa waynu diidnay ma waafaqayno haddaad kitaab kasta soo qaadatidna kitaab waafaqaya heli maysid kitaab alla kitaab waafaqaya heli maysid ha ugu qornaata sheekhu saasuu soo qortee laakiin inagu aynu ogaano saxdu inay noocan tahay haddaad sharxaysidna saxda ku sharax waa u bayaami sababtaynu ku diidnay waa maxay iminka cadaf baa ficilka dambe lagu jasmiyey buu ina yidhi baabu tawkiid wuxuu doonayaa sheekhu inuu tawkiidka ka hadlo intaa aan tawkiidka ka hadlin su'aal muhim ah ayaan doonayaayoo cashiradiinnii hore ku saabsan inaan idinga xusuusiyo nactigu sow mancuudka ma raacaynin haddaba nactigu iminka marfuucaaddii baynu ku jirnaaye sow marfuucayn islamay noqonayn jaaa caliyun alcaaqilu kolkaynu nidhaa mayna mansuubayna isla noqonayn markaa nactigu mansuubaynka isla yihiin baabunas buu munaasib ku yahay in lagu sheego mayna haddana majruurayn isla noqonayn markaa nactigiiyo mancuudku majruurayn ay isla yihiinna baabulkhafdo ama baabuljer in lagu sheegay munaasabku ahayd cadafkii xalay aynu soo marnay saw maaha in marfuucayn islama noqonayn iminkaynu u baahan nahay marfuucaynka mansuubaynkana baabunas baa loogu baahnaani majruuraynkana baabujar baa loogu baahnaani majzuumeynkana baabuljazmaa loogu baahnaa miyaad fahanteen soo basiid maaha haddaba sidii cadafka loo soo celcelin lahaa ee ummadda loogu si loogu silcin lahaa ee kolba in yar loo sheegi lahaa culimmadu way dhibsadeen oo waxay idhaahdeen nactiga ama cadafka ama tawkiidka ama bedelka waxa taabic la yidhaahay oo dhan markuu marfuuca yahay iyo markuu mansuubka yahay iyo markuu majruurka yahay iyo markuu majzuumka yahay mar qura unaynu wada sheegno baabu rafcun baa lagu wada sheegay baabu nasbo kolkaynu tagno nacti iyo mancuud mansuube inaad u baahan tahay ma garan halkanaad ku dhigatay dee cadafkii oo mansuube inaad u baahan tahay ma garan halkanaad ku dhigato cashirkii shalay iyagoo mansuube inaynu soo dhiganay tawkiidka balan eegno tawkiidkaynu waynu isticmaalaayo markuu shikigu yimaad baa wax la tawkiidiyaa markuu shikigu yimaad ayaa wax la tawkiidiyaa tawkiidka dhaartu way noqotaa hadda tawkiidka dhaarta iyo waxa lamidka ah naxwuhu kama hadlee balaaqadaa ka hadasha marka dhaarta wax lagu tawkiidinayo ama markhaatiga marka wax lagu tawkiidinayana fiqigaa ka hadla haddaad xugum sheegto lagu yidhaha ma rumaysanayno sow kanaa markhaati i ahaa odhan maysid kanaa markhaati i ahaad waa tawkiid hadalkaagaa tawkiidinaysid fuqahada iyo muxadisiinta ka hadla qaybta markaad u dhaaranaysid muxadisiintuna way ka hadlaan fuqahaduna way ka hadlaan ahlu balaaqaduna way ka hadlaan naxwadu se kama hadasho naxwuhu tawkiidka qaybtay ka hadashaa waa qaybta ereyada ah hadalkan caadiga ee wax lagu tawkiidiyo waxaad odhanaysaa cali baan arkay qudhiisii ereygan qudhiisii muxuu faa'iideynayaa cali baan arkay naftiisii laftarkiisii waxa ereyga noocan oo kalea raggii baa yimid iyagoo dhan iyagoo dhantu mayna tawkiid ahayn tawkiidku ereyadii noocaas oo kale ahaa weeyaan baabu tawkiid haddaba tawkiidka aynu qaybinno oo tawkiidka sheekeennani ka hadlayaa ismiga unbuu gaar yahay ficilka ficil laguma tawkiidiyo xarafkana xaraf laguma tawkiidiyo ah ismiga keliya laisku tawkiidiyaa tawkiidka ismiga uunu gaar ahi waa tawkiidkan sheekeennu ka hadlayo waayo tawkiidka waxaa loo qaybiyaa lafdi iyo macnawi baa loo qaybiyaa lafdi iyo macnawi lafdiga kama hadlayo sheekeennan iyo macnawi unbuu ka hadlayaa tawkiid lafdiya iyo tawkiid macnawiya tawkiidka macnawiga ah buu ka hadlay ismiguuna u gaar yahay ismi oo dhan maahee ismiga qaybta macrifada ah qaybta macrifada ah ma garanaysin ismi nakira ah looma baahno siday basriyiintu qabaan macrifo unbaa loo baahan yahay weligiiba ismiga qaybta macrifada ah unbuu tawkiidkan uu ka hadlayaa u gaar yahay qaybta nakirada miyaa laysku tawkiidiyaa basriyiintu waa maya bay yidhaahdeen weligee nakiro nakiro laguma tawkiidiyo kuufiyiintaa bannaynaya iyagoo deliil keensanaya innagu waxaynu nidhi tawkiidka macnawigiihi ismi unbuu gaar yahay welibana ka macrifadaa unbuu sii gaar yahay ismi macrifoah muuna basiid ahayn ismiga qaybta macrifada ah oo keliya unbaa laysku tawkiidiyaa tawkiid macnawiya tawkiid macnawiya waana meelaha sideed ereyba weeyaan sideed erey dushaba maadan ka qabanayn sideed erey bal waan arki doonaa insha allah tawkiid macnawiya tawkiid lafdiyabaa meesha aad fahmaysaa sow maaha sheekheenu wuu ka aamusayoo tawkiidka lafdigiihi xuruufta wuu dhex dhacaa oo xuruufta waa la isku tawkiidiyaa afcaashana waa la isku tawkiidiyaa asmaadana waa la isku tawkiidiyaa tawkiidka lafdigiihi waa lafdigood celcelisidun nacam nacam sow ma nidhaahno nacam sow xaraf maaha haddaad celcelisid celcelintana tawkiida ficilka waa la isku tawkiidiyaayo jaaa jaaa hayhaata hayhaata limaa tuucaduun buu ilaahay yidhi hayhaata hayhaata waa kelmadoo la soo celceliyo un weeyaan muxamedun muxamedun laa laa laa laa abuuxu bixubi basnata inahaa akhadat calaya mawaasiqa wacuhuuda laa laa laa laa abuuxu bixubi basnata inahaa laa laa buu isku tawkiidinayaa ninkaasi qaama qaama iyo jaaa jaaa iyo waa la isku tawkiidiyaa ismigaana waa la isku tawkiidiyaayo akhaaka akhaaka soo shaacirkii ma odhan jirin ina man laa akhan lahu ka saaci ila alhayja bigayri silaaxin akhaaka akhaaka waa tawkiid waxaa la yidhaahdaa adayqama dayqama yaada saari bay odhan jireen nimanka carbeed adayqama dayqama yaada saari ninka saarigaa guuraynaya ma garanaysaa balaayada ugu badan uu ka baqa waa libaax adayqama dayqama yaada saari arkan guuranayo guuraynaya libaaxa libaaxa libaaxa libaaxa soo mana ma nidhaa waayo marka wax la digaya inta badan waa la adeegsadaa waad fahantaan u malaynayaa tawkiidku hadduu lafdi yahay ereygun baa lagu celceliyaa kolkaa afcaasha u dhex dhacaa xuruufta u dhex dhacaa asmaada u dhex dhacaa sheekeennuna uu ka aamusay tawkiid lafdiya isagu waa mulaq waa lafdiganu la celceliyuun jaaa jaaa qaama qaama dahaba dahaba tawkiid lafdii waa nooca tawkiidka macnawigiihina waa kanuu sheikheenu ka hadlayo asmaada uu gaar yahay gaar ahaan qaybta macrifada ah buu sii gaar yahay asmaada qaybta macrifada ah ayuu sii gaar yahay maad fahanteen sideed laftina uu kusoo ururaya balan eegno atawkiidu tawkiidku ismiga dambea tawkiida ka horena mu- mu'akad baa la yidhaha oo kaafkaa la fadxiyaa mu'akadka haddii kaafka la fadxiyo mu'akad la yidhaah waa ismiga xagga hore yaalla ee la adkaynayo ka wax adkaynayana tawkiid baa la yidhahdaa ama mu'akid tawkiid iyo mu'akid oo kaafka la kasriyo mu'akid loogu dhawaaqo waa ismiga wax adkaynaya tawkiid iyo mu'akid waa ismiga wax adkaynaya ka la adkaynayana mu'akad baa la yidhaha oo kaafkaa la fadxiyaa haddaba mu'akad iyo mu'akid farqiga udhexeeya ma fahmaysaa mu'akad haddaan kaafka fadxiyo waa ismiga la adkaynaya xagga hore yaalla mu'akid haddaan kaafka kasriyana waa ismiga wax adkaynaya xagga dambe yaalla ka la adkaynaya waa mu'akad ka wax adkaynayaana waa mu'akid basiid atawkiidu tawkiidku taabicun wuxuu raacaa lilmu'akadi ka la adkaynayo fii rafcihi rafcuhu ku raacaa oo hadduu ka hore marfuuc yahay isna marfuucun buu noqon wa nasbihi nasbuhu ku raacaa hadduu mansuub yahay isna mansuubun buu noqon wa khafdihi khafduhu ku raacaa oo hadduu makfuud yahay makfuudun buu noqon wa tacriifihi buu ku raacaayo macrifun bay isla noqonayaan iyaga macrifanimada iskuma khilaafaanba wa yakuunu sow sideed lafti maynaan odhan wa yakuunu wuxuu noqonayaa tawkiidkani bialfaadin ereyo macluumatin la yaqaano wahiya ereyadaasi annafsu lafdiga annafsu a weeyaan iyo walcaynu lafdiga alcaynu ah kolkaa ereyga naf ah nafta ma taqaanaa luqada dhowr macno inay leedahay dhiigga waa la yidhahdaa naf waxay fuqahadu markay ka hadlayaan baabka dahaarada baabka dahaarada waxay yidhaahdeen baktigu isagu nijaas maaha ka warran shaahaaga yaraa hadduu diqsi ku dhex baktiyo miyaa la gawracay baad odhanaysaa mise gawriciisaa bannaan baktigu waa nijaasow maaha waxay yidhahdeen nijaasta waxa wax nijaaseeyaa waa maa laa maa laa nafsun lahu saa'ila hadda tacbiirka fuqahada iskale la socda maa laa nafsun lahu saa'ila waa maxay maa laa nafsun waxaan naf lahayn naftani waa dhiig maa laa nafsun lahu saa'ila dhiig dareera waxaan lahayn ayaa wax nijaaseeye bay yidhaahdeen dhiig dareera kolkaa diqsigaa yar waxba nijaasaynaya ma ogtahay waa kii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hoosan usii keli inta ugu badani dee waxa weeyaan fayraskan usido un weeyaan ee laynoo sheegay dawadiisuna waxay tahay kolkaa maa laa nafsun lahu saa'ila naftu dhiig bay noqotaa mararka barhkood oo waa taa laynoo sheegayo mararka barhkoodna naftu waxay noqotaa daatada annafsu binafsi annafsu binafsi waa ka ilahay le subxaanahu wa tacaala iminkana naftan aan sheegnaa labadaa midnaba maahee nafta baabutawkiid dhex dhacdaa waa caynta shaksiga cayntiisaa naf ah jaaa zaydu nafsuhu mufradkay gashaa haddaba inta badan mufradka waa loo mufradeeya jaaa zaydun nafsuhu ra'aytu caliyan nafsahu sawkani nafsuhu ma ahayn oo siinka ma damisnayn kana siinka uu fadxide ra'aytu caliya nafsahu ha'da ugu dambaysaa waa mudaafun ilayhi oo waa baab gaara ra'aytu caliya nafsahu marartu bicaliyin nafsihi bicaliyin nafsihi waa tawkiida ma arkaysaa marartu bicaliyin cali baan soo maray nafsihi qudhiisii baan soo maray nafsihii kolkaad leedahay ma naftii yarayda bixi jirtaad moodaysaa ee annafsu binafsi ilaahay lahaa naf yaroo ma iyo arkayba qul iruuxu min amri rabbi ilahay un baa naftu yaqaan taasi kolkaa marartu bicaliyi nafsihi kolkaa dada qudhiisii weeyaan qudhiisii baan soo maray ama laftarkiisii baan soo maray cayntuna waa lamidoo caynta mar baasiradaa la yidhaha tan yar baa cayn la yidhaha isha cayn maxaa la yidhaha mar tanaa la yidhaahdaa cayn ishiibaa il il kan baynu nidhaha soo maahayn marna cadeedaaba la yidhaahdaa cayn marna dahabkaaba la yidhaahdaa cayn marna durdurka ma taqaanin dooxyada socda dooxa socda biyaha durdurkaasaa cayn la yidhaahdaa intaa midna uma jeedne cayntu waa tii bimacnaa nafta ahayd ee qudha ahayd qudhaada ayaa la odhanayaa naf ayaa cayn la odhanaya jaaa caliyun caynuhu cali baa yimid cayntiisii cayntiisii inagu soomaali baynuu adeegsanaay moogta jaaa caliyun caynuhu kolkaad leedahay ma ishiisii yaraydba ishi yaraydoo socotaa timid caynuhu cadeedba may ma durdurba waxaasoo dhan midna maaha jaaa caliyun caynuhu waa gudhiisii ra'aytu lkitaaba caynahu marartu nadartu ila alkitaabi caynihi nadartu ila alkitaabi caynihi kitaabkii baan eegay qudhiisii baan eegay welibana haddii la jamciyo oo jaaa alqawmu la yidhaah nafsuhu ma odhanaysid jaaa alqawmu nafsuhu ma odhanaysida anfusuhum baad odhan waad u jamcini jaaa alqawmu anfusuhum hadda nufuusuhum maaha jaaa alqawmu nufuusuhum maaha waa jaaa afcul baa lagu jamciya jamcu tagsiirka jaaءa alqawmu anfusuhum wara'aytu اlqawma acyunahum ka waran saasaad ugu tawkiidinaysaa hadday tasniye noqdaan jaaءa zaydani haddaad tidha ama jaaءa almuxamadaani nafsaahumaa odhan mayside waa la jamciyaa un tasniyadana waa loo jamciya jaaءa almuxamadaani anfusuhumaa damiirka dambe unba anfuska waad jamcini laakin damiirkaa tasniyayni jaaءa almuxamadaani anfusuhumaa oo tasniyada waa loo jamciyaa ilaahay baa qur'aanka ku jamciyey subxaanahu watacaala baabka tasniyado dhan waa qaacide kuliyaa weeyaan ilaahay baa jamciyeyo faqasaqat quluubukumaa yuu ilaahay la hadlayey laba hablood sow maaha dee labada hab qalbiga miyaa la tasniyeeyo qalbaakumaa miyaa la yidhi labadiinii qalbi mise qalbigii waa la jamciyey inta qalbiga la jamciyey baa quluub la yidhi kadibna qalbiga damiirkii ku jirun baa la tasniyeeyey faqasaqat quluubukumaa quluubukum maaha hadda quluubukumaa halkanna intaad lafdiga hore jamcisid uunbaad hee damiirka ku jira tasniyayni jaaءa almuxamadaani anfusuhumaa arrimaadii fahamtay hadday inan tahay ra'aytu hinda nafsuhaa ra'aytu hinda nafsahaa baan doonayaa nafsahaa nafsahaa marartu bicaaisha caynihaa caynihaa waa caynta damiirkii unbaad uta unbaad unbaad u ta'niisinaysa soo basiid maaha wayakunu bialfaadin macluuma wahiya nafsu walcayn sow laba maaha wa kullun ereygaa kulli a ma arkaysaa jamacaa loo adeegsadaa jamaca unbaa kulliga loo adeegsadaa jaaءa alqawmu kulluhum hadduu rog yahay waa kulluhum jaaءat alqabiilatu kulluhaa kulluhaa laakiin jaaءa zaydun kulluhum maad odhan jaaءa zaydun zayd baa yimid kulluhum ma kolkii hore u kala hadhi jiray sayidku ma kolkii hore qaybna iman jirtay qaybna ay hadhi jirtay waa maya sow maaha mufradka looma ogolo in jaaءa zaydun kulluhu la yidhaha waa ceeb luga alcarabiya ilaa meel meel mooyaane meel meel baa la ogol yahay markii mufradkani uu yahay addoon addoon buu noqday tusaale ahaan sayidka laftarkiisii baa addoon saylada laga iibsanaya ah ishtaraytu alcabda addoonkii ama ishtaraytu zaydan zayd baan maanta soo iibsaday kullahu kolkaa waa la ogol yahay waayo addoonkan saylada la geeyey waa la kala iibin karaa oo waxaa laga yaabaa addoonka bedhkii inaad soo iibsatid bedhkiisa kalena nin kale inuu iibsado addoonkaasi waa shurako adiga nin kalaa wada leh kolkaasaw iibku tabciid kama suurtagal maaha oo lama qaybsami karo kolkaa ishtaraytu zaydan kullahu kolkaa waa la ogol yahay waayo badh baad iibsan kartaa kolkaa oo kale moogtahay ficilkii ishtira ahaa ee iibka ahaabaa qayb ku dhici kara kolkaa ficilku inuu dhammaan ku wada dhacay waa baabka masalada fuqahada iskale la soco waa masale fuqahadu ay bayaamiyaan saraayada waa taqaani lafdiga kulia mufradka looma ogolayno ma fahanteen mufradka mamnuuc buu ka yahay ilaa markaa mooyaane dee ishtaraytu zaydan kullahu oo kale mooyaane wa ajmacu ajmac ka waran ajmac inta badan wow iyo nuun baa la geliya ama ya iyo nuun jaaءa alqawmu ajmacuuna wara'aytu alqawma ajmaciina jamc mudakaru saalim bay mulxaq u tahayoo waxaynu samaynaynaa haddaynu doonnana wowgii baynu gelinaynaa iyo nuunkiioo dee mulxaqii baynu ka dhigaynaa haddaynu doonnana ya'dii iyo nuunkii baynu gelinaynaayoo dee markaynu nasbinayno ama aynu jirayno jaaءa alqawmu ajmacuuna wara'aytu alqawma ajmaciina labadaa nooc baynu ugu kala dhawaaqaynaa waxaa jira culimmada bedhkood baa yidhi ereyga kulluhum iyo ereyga ajmacuuna ah waa la isku tawkiidiyaaye ma ogtahay oo waxaa la odhanayaa jaaءa alqawmu kulluhum ajmacuuna waa la iska daba keeni karaa waa tawkiidun bacda tawkiid kolkaa jaaءa alqawmu kulluhum waxay yidhaahdeen ereyga kulluhum ihi waxay ka hadashaa afraadda ereyga kulluhum ihi maxay ka hadashaa bay yidhahdeen ragga barhkood oo jaaءa alqawmu kulluhum kolkii la yidhah fardi kastaba u yimid bay ka dhigan tahay ajmacuunada daba dhacdayna waktigay ka hadashaayoo wakti qurun bay wada yimaadeen weeyaan bay yidhahdeen jaaءa alqawmu qoomkii way wada yimaadeen kulluhum dhammaantood wakti keliya yimaadeen ragga barhkood baa noocaa ku fasiray waa khalad ereygaasi qur'aankaana ka soo hor jeeda in la yidhaahdo kulluhum afraadday ayay camimaysaa ajmacuunana waktiga iyo azminada ayay camimaysaa waa wax laga soo hor jeedoon loo dulqaadanaynin waayo oo waxay ku fasirayaan ragga noocaa yidhi ma garanaysaa fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun sow ilahay ma odhan fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood malagna kama hadhin bay yidhahdeen waa runtooda ma arkaysa ibliis sideed jeer buu ilaahay qur'aanka mise toddoba jeer bay ahayd ayuu ilaahay qur'aanka toddoba suuradood buu ku soo qaadayoo dee waa la caddeeyey inta badan ba inuuna malag ahayn waxaa mufasiriinta khilaafkooga ha sii dheg haw sii dheg raaracinine ibliis malag ma ahayn weligiina kaana min aljinni bu- min aljan buu ilaahay qur'aanka ku yidhi subxaanahu watacaala min aljin jinku ahaa weligiiba ma ahayn ninkani wax malaa'igta wuu wuu la deganaa unugu badnaane ma ahayn ma ahayn malag toddoba suuradood buu ilaahay kaga warramay toddobadaba tacliiq yar baa la raaciya inta badan waad aragtay kolkaa waxaa jira haddaba fasajada almalaa'ikatu kulluhum kolkii la yidhaha malagna kama hadhin weeyaan saw run maaha ajmacuuna bay yidhaahdeen mar qura unbay malaa'igtii wejiga dhulka dhigtay haddii sujuudda noocaa loo qaato inta inta badan inkastoo dee la odhan jiray sujuudu waa sujuudu inxina waa sujuuddii berigaa jirtay weeyaan ee taxiyadoo kale ahayd kolkaa mar qura unbay sujuuddii wada sameeyeen mar qura marna waaxid ayay wada sameeyeen kolkaa taas waxay kaga turjumayaan ragga saa yidhi waxay yidhaahdeen saw safka lama simo cibaadaduba waxay ku- ku soo baxdaa bay yidhaahdeen marnimada oo ajmacuunadaasi mar qura inay malaa'igtu amarkii ilaahay wada fulisay way u kala badiyeenoo mar qura unbay wada daateen bay ku leeyihin waa mar qura uun hadalkaasi waxba kama jiraan weeyaan ajmacuunadu sibinka ma keensatee la soco waayo aayad kaluu ilaahay qur'aanka ku yidhi subxaanahu watacaala kiyo ibliiska ka xikaayoonaya lauwiyannahum lauwiyannahum aadamahan waan baadiyaynayaa ajmaciina siday u dhan yihiinba haddaba ajmaciina hadday zamanka ka hadlayso ibliisku dadka oo dhan ma mar qura unbuu wada baadiyeeya keenii nebi aadam wakhtigiisii jiray iyo ka qiyaamada iman doona ma saacad qura unbuu ibliisku wada lumiya mise waa la kala horhoreeya kelmadda ajmacuun ihi inayna wakhtiga ka hadlaynin aayaddaa dambee qur'aankaa daliilu ah lauwiyannahum ajmaciin baa daliilu ah lauwiyannahum kolkaa ajmaciin waxba zamanka itixaadu zaman bay keensataa hadday ad aragto niman leh dh- ha u dheg raaricinin waad ifahantaan u malaynaya wa yakuunu bialfaadin macluuma ereyo macluuma ayuu ku imanaya wahiya nafsu waa naf iyo walcaynu iyo wakullu iyo waajmac iyo watawaabicu ajmac waxay culimmadu yidhahdeen waad og tahayoo dhammaanba ereyadu idaafay wataan ilaa kelmadda ajmaca mooyaane kelmaddaasina idaafadii baa taqdiirta looga qadarayaa bay yidhahdeen tawaabicu ajmac miyaa taqaanaa waa ereyo inta badan iyadanun taabico ah ajmac bay taabicu yihiinoo iska daba galaanuun lama tiriyo iyaga inta badan wahiya aktac waa bimacnaa ajmac weeyaanoo waa dhammaan jaءa alqawmu ajmacuun aktacuun ba la yidhaha aktacuun jaءa alqawmu way yimaadeen ajmacuuna siday u dhannaayeen aktacuuna siday u dhannaayeen wa abtac abtacaasina waa bimacnaa ajmaco jaءa alqawmu ajmacuun abtacuun waa iska dhammaanuun wa absac jaءa alqawmu ajmacuun absacuun waa dhammaanuun saddexda ereyba tawaabicu ajmaca baa la yidhaha marmarka barhkood bay laakiin gaar noqdaan يا ليتني كنت شبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أقتعا إذا بكيت قبلتني أربعا إذا أذل الدهر أبكي أجمعا يا ليتني كنت شبيا مرضعا الله ميا نقض بولي المير الناس كنوغية تحملني الذلفاء حولا أقتعا ما ب- ما ب- ما معنى كرنوه تحملني الذلفاء حولا أقتعا أقتع بانو جيدا marmarka badhkood buu sidaasoo kale ereyadani ay ajmacda ka maarmaan inta badan way isdaba socdaanoo jaca alqawmu ajmacuun agtacuun baa la yidhaha oo ajmacuun baa horraysa marmarka badhkood ba ajmacaba la yskaga tegaya sida shaacirkaasi uu leeyahay yaa laytanii kuntu sabiyan allamaan ilmo yaroo ciyaala ahaado oo murdica naaska nuugaya buu yidhi taxmilinii kolkaa ay xambaarta buu yidhi adalfaau taabadyaha waaweynle buu yidhi ninkani nin diinle maaha waa nin jaahiliyo innagu waxaynu ka qaadanaynaa un ereyganu ku hadlay unbaynu ka qaadanaynaa yaa laytanii kuntu sabiyan murdican taxmilunii dalfaau xawlan agtaca sanad idil mee iska kaga xambaarsanaata buu yidhi kolkaa meel alla meelu ku gaadhu gara waayo kolkaasuu leeyahay ilmo yaroo naaska nuugayuun ma noqdo idaa bakaytu qabalatnii arbacan haddaan ooyana afar jeer unbay dhunkan buu yidhi idan adallu dahra abki ajmacan sanadkao dhan ba waan ooyayaa kolkaa ya kolkaa inagu waxaynu uga jeednaa ajma agtacadii xagga hore taalay ayaynu uga jeednaa nimankani nimankan dee waxa weeyaan luqada aynu ka soo qaadanaynaa rag wada kala darnaa weeyaan taquulu waxaad odhanaysaa tusaale ahaan qaama zaydu nafsuhu ma haysataa qaama zaydu nafsuhu wa ra'aytu alqawma kullahum wa marartu bilqawmi ajmaciin iminka bilqawmi sow majruur maaha ajmaciinana mayna majruur ahayn calaamatu jarkuna waa alyaa liannahu jamac mudakaru saalim bay ayay iska tahay halkaa waxaa inagaga dhammaaday baabkii tawkiidka la odhan jiray insha allah halkaa ha inoogu egaado caawa bilahi tawfiiq